barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaab soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa arbaco bisha julaayana saaka waa lix iyo labaatan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddana duhurnimona waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobadaan idin haynana idinku hayna barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah halabuurka iyo fanaaniinta soomaalida qaarkood oo barnaamijka dhallinyarada v o a ugu tala gashay wacyigelin ay dhallinyaradu u jeedinayaan aynu ka hor ku hormarno axmed zaki oo dhallinyarada ka mida yino markaad aada qurba tegin ama yurub tegin ama america tegin waxaad aaminsan tahay marka saa u tagto jannaad geli guryo kala xidhan baad geli gabadha adduunkaad wadani wixii marka lagugu oodo qol ee kaam lagu geeyo ee kuyo cuntadaadii u gasho ee noloshii diiqad kugu noqoto ee waxaad filanaysa aad weydo qofki wuu waalanayaa
sidoo kale waxaad maqli doontaan abwaan xasan dhuxul laabsaalax oo dhallinyarada ka wacyigelinaya wax kasta oo waalidkoodu dhibsan karo waxaana uu ku boorinayaa samafalka waalidka marka ay weynaadaan waa ciroolo taag daran culays weeye ruux qabaa gabow caasha saaraa circiirka baday oo uu lumay cadkiisii u dhaga cuslaado caadfuula dhaayaha bukaan weeye cudur iyo cuskadeen xanuunnadu haddii uu cag fududaa cararkana ku roonaa beri caafimaad qabay aabbaha cad weeyaan maanta caawimaad iyo kaa mudan cisayntee duqan caguhu barareen toos buu la ciiray aabbaha ma cudurkaad ku canaananaysaa xubintii cayaaraha iyo qodobo kalena waad maqli doontaan hase ahaatee waxaad marka hore ku soo dhowaataan warka caalamka wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka ruushka ayaa sheegay in moskow ay aar gudan doonto si ay uga jawaabto cunuqabataynta cusub ee maraykanka uu saaray sababo la xiriira faragelintii ay ku samaysay doorashadii madaxweyne ee dalkan maraykanka aqalka wakiilada maraykanka ayaa talaadadii ansixiyey sharci ballaarinaya awoodda koongareeska ay ku leeyihiin inay faragelin ku sameeyaan haddii madaxweyne trump uu isku dayo inuu cunuqabataynta ka khafiifiyo ruushka sida ay ku warantay warbaahinta ruushka yabkov ayaa ka digay in cunuqabataynada cusub ay meesha ka saari doonaan fursad kasta xiriirka moscow iyo washington uu kusoo wanaagsanaan lahaa waxa uu sidoo kale yidri in ruushka ay goor sii horreysay uga digeen madaxweyne trump inay ka jawaabi doonaan haddii aqalka wakiilada maraykanka ay ansixiyaan sharcigan cusub sharcigan cusub oo ay hadda ansixiyeen aqalka wakiilada iyo kan sanadka labaduba ayaa dhaqan geli doona marka uu saxiixa madaxweyne trump
saacado kadib markii golaha sanadka ee dalkan maraykanka oo uu hogaaminayo xisbiga jamhuuriga markii ugu horreysay ay bilaabeen inay ka doodaan oo codeyn isbeddel lagu sameeyo caymiska caafimaadka ee madaxweynihii hore ee dalkan maraykanka barack obama uu ku saxiixan yahay ayaa guddiga ay diideen in lasoo afjaro caymiskaasi sharci dejiyaasha ayaa talaadadii xalay ahayd ugu codeeyay afartan iyo saddex ilaa konton iyo toddobo nuqul aan dhammaystirnayn weli oo hogaamiyaha aqlabiyadda yar ee golaha sanadka mij mcconnell uu ku hor istaagay in la sii wado caymiskan caafimaadka oo isagu siiyo barnaamij caafimaad ah dadka saboolka ah waxna ku caawiyo dadka iyaga dhaqaalaha yar uu soo galo ee dalkan ku dhaqan gaar ahaana kuwa doonaya inay gataan caymis caafimaad oo raqiis uu yahay
wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood nagala socotaan waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaya magaalada washington fanaanka axmed zaki oo ku nool wadamada yurub gaar ahaan iskandanefiyanka wadamada laysku yidhaahdo ayaa dhowaan waxa uu tegay dalka jabuuti iyo somalilan halkaasoo uu dhallinyarada uga xog waramay halista tahriibka iyo waayaha qallafsan ee nolosha qurbaha waxaana uu fanaanku door biday inuu barnaamijka dhallinyarada ee v o e da uu usii mariyo wacyigelintiisa si ay fursad ugu helaan dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool gobolada kala duwan waryaha v o e da dalka jabuuti sala siciid faarax ayaa fanaanka kula kulantay magaalada jabuuti waxaana uu uga waramay sida uu u arko halista tahriibka iyo waayaha qurbaha horaa talo in badan loo siiyey taariibku wuu xun yahay yurub qurba nolosha eh, qurbuhu waa baaba laakiin waxay ka odhanayaan adiguba maxaad ka doontay adigu baad soo noqotid bay ka odhanayaan maogtahay waana mid ay naga gar leeyihiin qurba joog intay yimaadaan dalkii bay bil ama laba bilood joogayaan labadaa bilood bay yar warwareegayaan yar baashaalayaan den way noqonayaan markasta dadkii waxay ka odhanayaan qurbuu naf mala waanu noqonayaa marka inagii qurba joogi baa jeclaysiinaya dadkii dhallinyartii inay soo tahriibaan waxaan leeyahay qurba joogow idinkaa dadka soo tahriibiya idinkaa lacagta bixiya idinkaa dadkii sawiro iyo nolol beena ku waala teeda labaad dalka dadkii eh, dowladaha ka samaysan ee dalkeeni hadday somalilan noqoto hadday soomaaliya noqoto hadday een, dowlad deegaanka soomaaliyeed etoobiya noqoto hadday noqoto jabuuti meel walba soomaaliya degan tahayba waxaan ku dhiirigelinayaa dadka qurba jooga ah inaan laga tixgelinin dadka qaran jooga ah dhalinyarta qaran jooga ee dalka joogta ee waxbaratay ee iskuullada ku jira ee jaamacadaha dhameeyey baa waxaa laga tixgelinayaa nin shalay wadanka ka tegay ama qurbo ka yimid oo noloshu halkaa ku jiray aanay waxba ahayn baa halkan xil laga siinaya wasaarad walba loo furaya si walba loo soo dhaweynaya aanay hob madaxda dalka joogow dalka i- dhalinyarta iyo wiilasha ku nool iyo ragga ku nool ee aqoon-yahanka ku nool biyoratiga hala siiyo iyagaa xaq u leh iyagaa dalkii deganaa marka waxaan leeyahay ee qaran joogyo qurba joog yaanu idin waalin waxba idinma dheera waxba idinma hayaan ma garatay Een, nolol adag baa layskaga nool yahay Een, caddaan baa la hoos joogaa qaarkayo cayr bay qaataan qaarkayo noloshibaa nagu adag xorriyad baad ku nooshihiin walaadee sakiya horaa loo yiriyo waxaa la yidhi haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo Een, dhalinyarada gudaha joogana een, markay tagaan dabadaha bay ogaadaan bal halkan markii la joogo oo dad shaqo hayn dad waxba hayn laga yaabo inaad xaafadiiba bariiska ka cunto ama xaafad kale dadkeenu dhaqankeenu waxisla cunka aada baynu ugu horeynaa ma ogtahay bal stresska madax xanuunka dhibaatada haysata dhalinyarada qurbaha jooga inta uu leegyahay bal iga war wuu nagu badan yahay maahae waxaad arkaysaa qof soomaaliya oo soconaya oo isla hadlaya do you know why Een, waa wuxuu filanayay yani you know markaad aada qurbo tegin ama yurub tegin ama america tegin waxaad aaminsan tahay marka saa u tagto jannaad geli guryo kala xidhan baad geli gabadha adduunkaad wadani wixii wixii marka lagugu oodo qol ee kaam lagu geeyo ee cuntada lagu kariyo ee kuyo cuntadaadii u gasho ee noloshii diiqad kugu noqoto ee waxaad filanaysa aada weydo oo qaar in badan riski fara badan usoo galeen ee qaar in badan een, maxaan ku raday hantidoodii usoo xaraasheen oo ilaahay markuuba soo badbaadiyey yimaadeen ay halkan soo galeen yacni la yidhi ha dhiman hana noolaan la yidhi qofkii wuxuu wuu waalanayaa qaar baa jira intay dukaamo iyo adduun iyo hanti iyo guryo ay lahayn soo xaraashay isiri halkaasay wax yaallaan markay yimaadeen un la yidhi nolosha xagga hoose ka bilow bilaa sharci bilaa tacab een, yacni een, maalin kaliya ma nasan kartid maalin kaliya ma fadhiisan kartid hooyadii iyo ilmihii dhibaato kala haysta ninkii iyo naagtii dhibaato kala haysta qoys wada joogaya ma jirto waxaa laga yaabaa hooyadii iyo aabihii inay ku cadho ku kala maqan yihiin hooyadiina ilmihii laga qaatay aabihiina isleeya ilmihii baa laga qaadan hooyadii aabihii kala xidhan yihiin markuu ubadkii iyo gabadhii iyo noloshii wixiiba uu waayo walaalo wuxuu noqonayaa inuu noloshii dib fikir maaha inuu den dhakhtarkuu tegaya dhakhtarkii waa ma seexanay waa fikiraya waa buuqaya kininaa lagu guraya kinin baa la siinaya so em, taasaa ugu wacan walaalo waxaad filaysay markaad weydo hungow baa ku dhacaya iyo hanjab waxaa la yidhahda dadkeena qurbaha tegay ee qaar ka mid a waxay sameeyaan waalidkood bay qaadaan oy xagga geeyaan een waxaa igu maqaalaa in dhaqaalo lagu qaato dadka markii la geeyo dabadaha dadka waaweyn ka waran nolosha dadka waaweyn maadaama dhalintii ay cabanayaan dadkii waaweyn ayaga xaalkoodu siduu noqonaya dhalinyaradu waabay baxbaxi karaysaayoo dee qeyrkood baaba wax la qaybsan karayaane dadkii waaweynaa wallaahi waxaad arkaysaa hooyo ama aabbo tallaabsan kara ilaa barafkii oo tolaaye maxay keena le anigu waxbaan ku- kula talinayaaba dadka waalidiin waalidiintiin haba keeninaba dee hadday waaweyn yihiin eg halkan hooyadeen markii joogto aabaheen joogo salaamu calaykum maxaad sheegteen ma fiicantay bariidada iyo booqashadu dawey tahay halkaa cid isma booqanayso cidina isma bariidinayso markuu qofkii aabihii hooyadii caruurtii ay- dadkii u dhalayna u ka dareeraan ee qol lagu oodo walaal wuxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa caadi wuu gaboobayaaba isagoo socon karaya marka een, qofna wadankiisa looma dhaamo waalidkuna kaba daranba kaba daranba sakiyo horta mudda aad adigu maqnayd nin kastana waxay ku xiran tahay siduu iska dhigo ama dalka ha joogo ama dibadda ha joogo marka adigu ka saki ahaan dhallinyaradeena maanta degmada joogto meel walba ha ka joogaan siday kula yihiin xaggeed is leedahay way joogaan ma meel fiican bay marayaan ma aleele waxaad leedahay bal kuwayga qurbaha jooge een, nolosha kala dhaana xaggeed is leedahay way joogaan dhallinyarada maanta dhalinyartan kaga imid imanka hargeysa iyo dhalinyartan jabuuti ku arkayo n waxay ku xisaabtamayaan malaayiin lacaga malaayiin lacaga bacmishtari noloshay ku nool yihiin gabaadhaday wataan say u raaxaysanayaan sida loogu shaqaynayo i feel yacnu qalbigayga waxaa ku jira waxaan dhahdaa mararka qaarkood talow yaa nolosha halkaa video intuu kasoo duubo reelka ah nolosha halkan reelkaana video uga duuba oo dadka daawatasiiya yacni dhalinyarta aniga la midka hayd ku iga siir yaraa waa milyaneero aan marka halkaa joognana we don't have nothing walaal hama hayno haddii qurbuhu saa u dhib badan yahay ma is leedahay dalka kusoo laabo oo ka faa-iideyso dalkaaga oo dadkaaga wax la qabso way igu jirtaa ma ahe habeen iyo maalin waxaan ka fikirayaa inaan janis waa meel xitaa janis fara badan aad ka helayso meel walba ku banaantay halkaa waa la kala tegey walaal waa la kala tegey waa millionaire oonad gaari karayn oo bulti billionaire iyo qofka xoogsanaya ee een, muruqmaalka ah marka halkan halka xitaa haddaad shaqayso xamaali baa tahay xamaali dad baad u shaqaysaa walaalo wax ka cuntada adaa karsanaya guriga adaa dhaqanaya waxaad een, wax walba adaa samaysanaya qadadii aad shalay berri cuni doo- cuni lahayd baad sii samaysanaysaa maanta
kaasi waxa uu ahaa fanaanka axmed zaki oo magaalada jabuuti ugu waramayay wariyaha v o a sagaal siciid faarax
dhinaca kalena abwaan xasan dhuxul laab saalax oo ku sugan magaalada hargeysa ayaa dhallinyarada ka wacyigeliyo in ay caasi ku noqonin waalidiintii dhalay abwaanku waxa uu tusaale usoo qaatay maaso uu dhowaantan tiriyey oo uu ku qiseeyey qiso dhab ah oo uu sheegay inay ku dhacday ka dhacday dalka turkiga oo wiil dhallinyaro ah oo aabihiis dhakhtar u kaxeeyey uu si aan habbooneyn ula dhaqmay wariyaha v o e da barkhad maxamuud kaariye ayaana wareystay maasadiina sida ay ku timid iyo waxa uu kula talinayo guud ahaanba dhallinyarada iyo qof walbaba uu weydiiyey
bahda v o e gaar ahaan barkhadaad iyo aad ayaan kugu mahadnaqayaa Een, haddiiba aan korkaxaadsi ku sameeyo qisadii ama ujeedadii ay maansada ku timiday barkhaduu beri dhexda ahayd aan- ayaan tegey dalka turki magaalada ankara maqaaxi ku taalla ayaan booqday oo dadka soomaaliyeed ee magaaladaasi degan ay isugu yimaadaan miis baan fadhiistay ee dhallinyaro fadhido bariido kabacdi waxoogaa aan iga fogeyn wax jooga ama taagan wiil dhallinyaro ah oo telefoon ku hadlaya waxaan filaya malaha in facebook isticmaalaya Een, anoo isweydiinay war inaan kanay malaha kursigan aad fadhiisatay ayuu fadhiyey uu ka kacay ayaa geesteeda bidix waxay sheedu qabatay oday waayeela oo da-ah oo soomaaliyeed oo korkiisa diif iyo daal ka muuqdo ood garan karto in xaalad xanuun ay hayso anoo u fiirsanaya odayga waayeelka ah in xanuunka haya ay jirto gaba u weheliyaa ayuunbu inankii dhallinyarada ahaa meesha taagnaa si cadhal uu yidhi ee soo kac maantao dhan baanu kudul taaganaa haddaad xanuunsanaysood maad sariirtaada jiiftid intaydii meesha fadhiday aad baan u nahay waanu imid wax kuli war maxaa kaa qaldan walaal sidee wax kaa yihiin ma odaygan waayeelka ah ayaad sidaa ula hadlaysaa waxay wiil weji karta waxoogaa intuu madax xoqday wiihi nin heedhe aniga dhib ay haysato mushkilad bay haysato waan ciqaabnahe baal ii weydiiya haddii uu xanuunsanayo xanuunkan ayaa dhab ka yahay muxuu u jiifi waayey sariirtiisa iminka markaad halkan ka dhaqaajiso eed halkaa wuxuu ku leeyahan fadhiisto hadduu markuu tallaabsadaba waa nasanayaa leeyahay mayna fiicnayn qurux badnayn inuu sariirtiisa iska fadhiyo waan la yaabay waxaan ku ihi walaal inaan dhallinyaraa tahay waad aragtaa siduu yahay iyo cagahu siday u barareen inaad sidan ula hadasho waa laga wanaagsan yahay kadibna odaygii baa hadalkii naga boobo yidhi adeer adeer iska adeer iska fadhiista ninkan odayga ahi dalkan turkiga isagaa i keenay meeshan kaftan uma imin xanuun baanu imiday xanuunkii aanu imiday dhakhaatiirtii la ii geeyeen u tegey wax badan bayba dawooyinka ay siiyeen ii tareen laakiin suuragal ma aha inaan sii joogo waayo guhaada iyo cadhada inaan xanuunkayga ku samro ayaan qabaa ayaaba ii wanaagsan markaa waan iska tegayaa aad bay arrintii dareenkayga u bedeshayo wallaahi intaan odayga ka naxay waxaa ka darnayd intaan inanka u naxay aan kaa dhex galaaba waane markaa wiilka iyo odaygu maxay isu yihiin Een, odagaa wuxuu igu yidhi anaa dhalay waa inankiisii waa wiilkiisii weliba wuxuu yidhi waa bahdi yaryarayd ilaa markii aan ogaaday inuu ilaa isla saxsan yahay odaygii baan ku yidhi waan sii kaxeeyey waan sii raacay markii aan sii raacin odaygii ku yidhi maxay ahayd sideed usoo korisay aduu maxay ahayd ee halkeed ka timiday gobolkii wuxuu ii sheegay shaqooyinka maansada ku jira meelaha qaar hadduu kooli noqdo kooli wuu soo noqdo korintiisa awgeed hadduu maxay ahayd carabaha u tegey inuu kafaalo qaado noloshiisa hadduu waashmaan ahaa shaqo kasta oo dantu qofka ku kalifaysa uu soo qabtay si uu isaga iyo kuwa kaleba u koriyo aada iyo aad kadibna waxaan sameeyey maanso uga tusaalayna oon inanka kula hadlayo oo macnaheedu yahay in inanka ay jiraan dad la mid ah oo qurbahay jiraan oo ay dalka joogaan intaan inanka farayo waxay digniin u tahay in kale oo waalidkood een, amba ku xun ama caasi ku ah ama aan dhegaysan weli dunida maad caban kugumay caddaan talo maad arag cidhiidhiga cidlo wehelkamaad dhigan wakhti caasha kuma sudhin dhibta maad cawaysimin qof ay hayntu ciisho walwal ceeray maad noqon cisho qudhana maalmuhu dacar kuma cabsiyinoo cibro kuuma tababarin cashar kuuma dhigin adag dadka caama iyo mudan qof la cawlan maad noqon cisigaagu muu lumin calafkaagu muu gurin cawadaadu may dumin ciribtaadu may gurin cududaad ku faantiyo xooggiyo caddaankani cidlo kaagama iman waxaa tahay curuuqaha cadka aabba laga jaray imisuu ku ciiltiray intuu dhiilka soo culay caano dhaye kugu habay cadaad iyo qansaxa daran cagta qodoxda kaa jaray imisuu siriyo caad cadka kaadu qalantiya cambaar iyo mid quudheed si caddaana kuu faray oo marka laga yimaado wax inuu wax soo taro oo noloshiisa soo debero intaa waana kula daba joogay bay leedahay maansadu kolu ceelbiyood shubo kolu celiyo xoolaha kolu dhisa cariishyada kolu maydho calallada kolu dhabarka caynsado kolu daas yar calafsado kolu cadayu soo guro kolu gaadhi gacan culus curuuquhu ku daalaan cimaarada rag leeyahay koluu ciidu kala rogo casho kooli laga dhigo camal baadidoonkii carabaha kolu tago kol carruurta reer kale carbintooda loo diro kol albaabka sii celi soo celi ku xoogsado muxuu kuu caraabo ceeryaamo iyo dhaxan dhadacaal madow iyo cadeed iyo kul kuu maray cimidhkayna kuu galay caska waaga kuu kacay kuu guday cirjiidhaha curataa baqaadiyo inaad noqoto ciltire wax mila cidhiidhiga maadaa cadhoon karaa maadaa cadibi karaa maadaa cidlayn karaa misna cunaha qaban karaa iray qora ku celin karaa calooshaada oo madhan weligii wax muu cunin adoon caafimaad qabin cawdiisa kuma ledin isagoon ku ciidtiin dhar cusayba muu gadan cabsi iyo dagaal jira culaadkaaga muu tegin culays heer kastuu yahay niyad xumo kamuu celin itaal ceer kastuu dhiga caynaana muu dayin caabbin hawluu kuu galay cagtaa daashay muu odhan ceeb waxa aad leedahay calool maalin kuma qaban xaajo kaa cawaran weli cid kumuu hallayn ka leh isagoo aan cuud iyo camal iyo adduun hayn noloshuna cakran tahay oo jeebku caydh yahay caanamaal kumuu gabin cimrigoo siyaada cawaraya taagtee waa ciroolo taag daran culays weeye ruux qabaa gabow caasho saaraa circirka baday oo wuu lumay cadkiisii wuu tegay cadkiisii uu dhaga cuslaado caadfuula dhaayaha bukaan weeye cudur iyo cuskadeen xanuunadu maaha caydi kula mida haddii uu cag fududaa cararkana ku roonaa beri caafimaad qabay aabbaha cad weeyaan maanta caawimaad iyo kaa mudan cisayntee damiir ceebta diidiya aqlimaanu kugu jirin calool dabacsanaantii yaa kaaga riday ceel cashar maanka kuriyii cilmigiiyo shareecada ma waxaad ka tahay caydh uma u soo ciyaar gudin carradani shisheeyee duqan caguhu barareen toos buu la ciiray aabbaha ma cudurkaad ku canaananaysaa caamiyani liitaa hadal daran ku celiyoo cadow muudo kii dhalay agtiisana ka caagoo karho oo ka carareeyaan cisayntu kaa gurin waalid caasi ha u dhuran inkaar lagu casuumoo laga naca carshiga sare nin hortaaba caasiyey waalidkiina ciil baday oon calaamo lagu ridin carre edeg laguma arag cagku waalid liito haddeer ciirsimaad biday cuskashada uljabeysiiya waa yeel culays qaba marna lama canaadee cirkan kaa sarreeyaa inuu caawu kugu dumo ama ciidan hoosiyo dhulka caadil kula jaro cidhiblaawo kaa dhigo maanad kaba cabsoonayn cududaha laxaadkiyo ina daga cuslaatood cududaha laxaadkiiee ka curyaanta dhaayaha ama ciidda miistoo xisku ku-ciladoobood waali tuurta calalada maanadkaba cabsoonay noloshuba cibaariyo dhacdo cusub ma weydoonin u baxay cirkaa sare wakhtaa hoosu soo celin runta caadka kaa koray waa cibaaro kula taal iyo nabar culays lehe miyaad caafimaad qabi calankaagu taagnaan weligaa cudoonaan cadeeddaa dhacaysiiya maalmaha cartamayaa ku caraabin doono cajiliyadda baad noqon seediyo carjowdiiyo wuu tegi cadkaagani berri baad cambusnaan sida caday u dhuubane hadhitaysan cuqubada adoon hadalka celin karin cawradaada dadan karin carabkaagu talax gabay carruurtiiyo dhashaada kugu carigsan doono waad cabasho badatay naga daacato ugiyo kugu odhan cabaadkee yaan cadhada ee biyo cawri waalid kugu dhicin ku cuskan ininkaaruhu caydh iyo saboolnimo yaan cidhif laguu sudhin dadka yaad qof caanoo farta lagu cilaaloo ka dhex noqon cambaar qaba carabkaagu yuu baran hadal caabu keenoo hana galabsan caalwaa ceeyoon labada dago ku casilo ilaahay barkhadoo maasadiina intaasay ku eg tahay
waxa uu kaasi ahaa xasan dhuxul laabsaalax abwaankaasi waxaa magaalada hargeysa uu ugu waramay wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaari caasha weli waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaana uu si toosa idinkaga imaanaya magaalada washington haatanna waxaan jaleecaynaa kaalimihii heesaha ee barnaamijku idinku talagalay
lafta dhabarka celisa labaa dhinaci noqote dhawaac baygu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa labaa dhinaci noqote dhimaasha jooga ulaa looma dheelo dhanta looma celiyo taahi tahi lama dhegayste ruux dhimaasha jooga ulaa looma dheelo dhanta looma celiyo taahi tahi lama dhegayste axdigii dhexdeeniyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad dheegihii ka tuurte axdigii dhexdeeniyo aqalkan dhisaynaad geegihii ka tuurte miyaan aadan kuba dhaleen xawoo naaska koo dhegeen dhabtaa hooyo kugu qabaan yaan aadan kuba dhaleen xawoo naaska koo dhigeen dhabtaa hooyo kugu qabaan igadhowhu igadhowhu igadhowr dhibaataada ragga laguma dheele iga dhowr dhibaatada ragga laguhuma dhele dhaansanayaan ku dhowrayaa weli sida dhoolguyooda bicdiisu hoorto laga dhaansanayaan ku dhowrayaa weli dhabankaaga ruuxu leh ifkaacagama soo dheegin dhambaalkii wadkaygay kuma dhaa kuma dhaafi karaye dhamankaaga ruuxu leh ifkaacagama soo dheegin dhambaalkii wadkaygay kuma dhaa kuma dhaafi karaye kukula wareegiyo dhimbil miyaanay kugu noqo isku soo dhageeniyo dhunkashadi macaanay kukula wareegiyo dhimbil miyaanay kugu noqo isku soo dhageeniyo dhunka shadi macaanay miyaan aadan kuba dhaleen xawoo naaska ku dhegay dhabta hooyo kugu qaba miyaan aadan kuba dhaleen xawoo naaska ku dhegay dhabta hooyo kugu qaban iga dhow iga dhow iga dhuur dhibaatadaha ragga laguma dheele ragga laguma dheele heeskaasi dhabanka iyo cabdisalaad beer dilaacsha idaacaddeenii ayaan ku soo gebagabeynaynaa eebaha u raxmada fanaankaasi caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah saare cabdi axmed waxaan idin leenahay intaynu idaacadda galabnimo ku kulmi doonno afrikada bari xaggiina afarta galabnimo marka ay tahay inta ku horreysa nabadgelyo dhibaatada ragga laguma dheele ragga laguma dheele inaasuhu dhib weeyaan dumarkuna ma dhaafa tan ku dhaadanaya igu dhega adkaate inaasuhu dhib weeyaan dumarkuna ma dhaafa tan ku dhaadanaya igu dhega adkaate wadnayow dhakoola kula teliyay dhow